magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya sanooyinkan kadambeeyey ku dareerana dhismayaalka wadooyinka webiin iyo waxaan xaafado magaalada dhexmarayana haanase oo muddo hayan hano burbursan walinaya taasey hajiidatay dad badan maadaama wadooyinkiiyo muhiiman eyna wadada dhexmaraasa bartama magaalada iyo waqtigan ee too ka jara burbur xoogan dadkiiyo baabuurtana dhibaato ka qabana maristio inkastoo wadooyinka badi laha dhisi haddaba midato qorshaha dowladda hoose ee degmada baydhaba ooiyo kaleta sidii la dhisi lahay wadadaas burbursan iyo wakhtiga la bilaabo doona weliba arrintaasi ku hadalay guddoomiyaha degmada baydhaba cabdulaahi cali watiin soona sheeg inti dhowaanyo bilaabo doonaan dhismadii waana si casriya lan dhisi doona qorshayaalkii laka dhisi lahayna wakhtigan la dhammaystiri
addamari dhegan sadwadin dhegan oo cusub wado waxaa ka bilaabaas mursal sodonka ka bilaabaas mursal hamaraas bangiinka surmaas toin bangiin ka bilaabaas ilaa iyo shariif gaamey ka degaan degaas toin sodonka ka bilaabaas ilaa iyo suuqa xoolaha ka degaan degaas samafo hamaraas laamigu yan guweys suuqa xoolaha ka degaan degaas sideed wadmay baada dhegyin way hayeysi dhismashoola hayeysi insha allah mayba maro mayba bilaaw doonaa may ka hige isla insha allah bilaha bilan gudaashe la dhiji doono laami dheeraga magaalo dhex maro oo marse main route lan kaso yaasu mayba la dhijiye oo lan dhiso mayba si casriye oo mayba lama doore oo lama lama wada isgarab socod mayba laka dhise oo si oo bimareenadiis iyo walaayta siiladaha mayba wedeed mayba yaa laka dhise suuna mayba wado insha allah kuduun wadooyinka ka daldhisahay mayba yaa laku fida insha allah oo bilicda magaalada iyo quruxda magaalada iyo wadada mayba kabedel doonta insha allah inkastoo magaalada baydhabo wadooyinka weyn qaarsoo laha dhisi haddina weliba caqabad weli ku jarte wadada dhexmaraasa bartamo magaalada baydhabo oo weli in xelna reedan dayactirowa